الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال caawa habeenkii aayaatul axkaamka misxafkun baynu kasii eegan doonaa insha allahu habeenkii qur-aanka weeyaan marka aayadahaynu soo qaadanaynaa waa aayado kamid ah un dee tafsiirka oo inta ka hadlaysa axkaamta oo laba dhinacba la odhan karo dee isdultaagooda waa ka faa'iida oo marka hore dee axkaamtii baa ku jirta axkaamtan fiqiga aynu akhriyayno ee ay noogu jirta xadiidka iyo kitaabka fiqiga ah waa aayadihii la jaan qaadaya iyagana lasoo daliishanayay dhinacaas waa mid iyo midhka kale oo ah inta badan waa aayaad macnahoodu markaa tafsiirka akhrisanaysa uu kaaga baahan yahay in faahfaahin dheeraada uu u baahdo had iyo jeer ama aayado adagiba ku jiraan marka xulashadooda labadaa faa'iidada way runtii leedahay ilaa shan boqol bay ku qiyaasaan culimadu inkastoo sheekhan cali saabuni uu ka dhigay ilaa aduu sideetan muxaadaro meelaha ah oo si gaara uu soo xulanayo waxaynu markaa caawa horreysiin doonaa insha allahu suurat alfaatixa inaynu xoogaa kooban bal kan idhaahno muxaadarada horaa taa ku saabsan iyadoo suuraddaasi toddoba aayadooda suuraddu kolley magacyaal dhowray leedahay waxaa ka mida magacyaasheedaasi faatixa baa la ydhaha faatixa faatixa bay dhahdaan soomaalidu tada way kor dhabaane laakinaha alfaatixa waa bikasri taa oo sababta loogu magacaabayna waxa weeye dee ilaahay baa ku bilaabay kitaabka kariimka ah oo suuratulbaqara qur-aanku kuma bilaabne sidaa misxafkaba kugu qoran dee wuxuu ka bilaabmaa faatixada ta kitaabka aftaxdee bilowda weeye salaadahana iyadaa lagu aftaxaa oo salaad walba waa lagu bilaabaa ilan ducada ka horeysa oo sunnewne waxa labaad oo magacyaasheeda ka mida umulkitaab umulkitaab kitaabka hooyadii oo waxa ay koobsatay waxyaabo badan oo qur-aanku uu koobsadayba si ishaaraada ama si koob kooban u tilmaantay wuxuu kitaabka qur-aankii aada u faahfaahiyo badan iyaduna si kooban u tilmaamaysa waa ammaantii ilaahay waa addoommuhu ducada ay in badan ilaahay baryayaan waa wixii war ah ee la xidhiidha dad halaagsame iyo dad hanuunay labadaba moogta qur-aanku aada buu uga warramayaa marka sidaasaa loogu magacaabaa umul qur'aan iyo umul kitaab labadaba magacyaasheeda waxaa kaloo ka mid ah asabcu almathaani toddobada soo noqnoqda magacyaasheeday ka mid yihiin walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim waxaanu nebi maxamedoo ku siinay toddobada soo noqnoqda waa toddoba aayadoodoo soo noqnoqonaya oo ama xagga soo degitaankaabay soo noqnoqdeen oo dhowr jeer bay suuraddu soo degtay ama waxaa macruufaba dee salaadii walba inaynu dhowr ragcad walba ay ku soo noqnoqonayso salaada suuraddani waa suuradda keliyahe dee farala mar walba in la akriyo sabculmathaanina waa layla suuraddu suurat alfaatixa iyadoo suurad iskaba koobana haddana fadli badan bay leedahay waxaa fadligeeda ka tilmaamaya xadiidka uu xusayo abi saciid ibn lmucalla laga soo warinayo bukhaarina ku sugan waxa uu leeyahay maalin baan ku tukanayay masaajidka dabeed nabiga ay yeedhi calayhi salaatu wasalaam anigoo salaad sunnaa tukanaya umaan tegin markii aan salaaddii ka baxay baan u tegay salaaddiina waa dhammaystay maxaad iigu imaam weyday buui sawka ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum dadka muuminiintaa ilaahay iyo rasuulka u hogaansamo hoy dhaha marka laydin yeedho ee uu nebigu idinku yeedho wax noloshiinu ay ku jirto wax dantiina mudee nebigu idinku yeedhaya marka nebigu wuxuu tilmaamayaa yeedhmadiisu inay waajib tahay oo arrimaha miisaankooda in uu yeelo ay tahay salaaduna waa sunna yeedhmada nebiguna waa faral taasunbu dareensiinaya cilmi ahaan uu ku siinaya dabeedna wuxu uhi laucallimanaka suuratan hiya acdamu suwari fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid intaanaad masaajidka ka bixin waxaan ku bari doonaa suuradda ugu weyn suuradaha qur-aanka o dhan kolkaasuu doonay inuu baxo dabeetna waan xusuusiyey kolkaasuu yihi waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin سورة داوي هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وتطلع أيضا صلى قرقنا وأنا قرآن كوين إيه لهي وسي يلا يكون من الشيكت وفضل جاذي كبتها وحلبات وفضل جاذا كم إذا حديث صحيح يسوونها مسلم ورينا ابن عباسنا ونبي كم مغلق وعلي بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم يضا ملك وأكفر يا ملك جبريل سفيرك إلى رسول صدر السلام نبي أكفر اليوم أيا وحو مقلي نقيضا من فوق الباب هذه الشهر مركز الله فروه كان تيق إلى هذا تيق تيق إلى هذا الباب كان تيق ذي سحك كرك مقلي مدحو كرو قاضي malagu wuu bushaareeyey nabiga wuxuu leeyahy waa albaab la furay uun maantaoo quran hore loo furin malagna ayaa ka soo degay dhulka ayuu yimi weligiiba maantaunbu isaguna soo degay waa ku salaamay waxaana uu yidhi dabeedna abshir binuurayni qad uutiitahuma nebigu salaamay wuu bushaareeyey wuxuu yidhi waxaad ku bushaaraysataa laba nuur oo lagu siiye adiga oo nebi kaa horreeyeyna aan la siinin midi waa faatixatu lkitaab midna waxa weeye khawaatiimu suurati lbaqara suuratu lbaqara aayadaha u dambeeya labada aayadood u dambeeya amana rasuulka bilow lam taqra bixarfin minhuma ilaa utiita xaraf kasta oo aada akridaba dee tobankii ajri baad leedahay tobankii ajri baad leedahay marka dee labadubana waa labadaa isku xigoo qur-aanka dee bilowgiisa ah ladina labadan suuradood isku xiga un ay ku jiraan xadiidkaasina runtii wuxuu tilmaamay suuradda fadliga weyne ku jira waxaa haddaba sunno ah oo wanaagsan marka kitaabka kariimka ama qur-aankaba la akhriyayo in lagu bilaabo alisticaada isticaada isticaadada waxa weeye acuudka soomaalida acuudka u yaqaanaan acuudu billahi min ashayطaani الrajiim ama acuudu billahi الsamiic alcaliimi min ashayطaani الrajiim ilaahay baa waxau ihi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaydaani alrajiim sababtuna waxa ay tahay shaydaanku dee salaadiibuu kuugu imanaya qur-aanku kuugu imanaya dikriguu kuugu imanaya marnaba wax khayr lama jecla inaad la kelaysato bal markaa inaad ka gaashaamato marka waa waxyaabaha habboon adab alqira'a qur-aanka kariimkaa marka la akhriyayo aadaabtiisay ka mid tahay fii awali alqiraa'a in la akriyo in la akhriyo فإذا قرأت القرآن قرآن كمركب أخرده إلهي كما قدر الشيطان وحاي علمه انتو ضبطن اسكر عسيهين مركب دونتو أخرنت قرآن كل كدون الآن معنى هذا أهين مركب أعد أخرده دميته ظاهر كقرآن كل آيات الله يبو wuxuu muujinayaa daahirkiisa laga fahmi karaya markaad qur-aanka akhrido waa ka dibee moogta sida had iyo jeerba xamse uu qaatay oo qirada xamse waxay tahay xamse dee qiradiisu waa mutawaatire oo maqribiya baa laga akhriya waddamada galbeedka africa laga akhriya inta badan wuxuu qaatay in isticaadadu ay xagga u dambayso tahay laakiin dee waxa aayadda lala akhriyaya fasiraya axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiguna de had iyo jeer qur-aanka bilowgu isticaadada samayn jiray marka sidaasaa wanaagsan oo sunnaa laakiin de sida fan alqira'aat watajwiid macruufka ku ah qofku suurad walba inuu soo celceliyo marka uu akhriyayo qur-aanka kariimka ah inuu isticaadada soo celiyo maayo marka u horrayseed bilaabaysunbaad akhriyaysa dabeedna inta kalead waddo suurad walba bisinkunbaad akhriyaysaa isticaadada ma soo celcelinaysa ee waxa soo noqnoqonaya waa bisinka uun bisinkumaa soo laablaabanaya bisinkuna dee waa kaa udhaxeeya sidaynu arkayno suuradaha qur-aanka oo dhan marka laga reebo suuratu tawba ama suuratu baraa kolka laga reebo waxyaabaha aynu ka xusi lahayn waxaa ka mid ah laba mas'alo oo culimadu fuqahada ah culimada axkaamta ay aada uga hadlaan labadaasoo ah bisinka iyo faatixada macnaha bisinka ma la akriyayaa ma ka midba horta dheh suurad walba iyo faatixadaba mise kama mid ahaa wuxuunoo loola yimid uun baraka la raadinayay litabaruk barakaysi dartii unbaa loola yimid ama isagoo kala saaraya labada suuradood labadaa iyamaa loola yimid ma labadaa midunbaa loola yimid oo kama mid ahaaba mise waaba ka mid oo waa aayad marka culimadu waxaynu odhan karnaa laba qowl baa lagu soo ururinaya qolana waa aayad kamida faatixada bisimku iyo qolole kama mid aha oo suurat faatixa iyo suuradaha kale toona bisimka kama mid aha qolyahan markaale waa aayad kamida bisimku suurat faatix iyo suuradaha kaleba waxa ay iyaguna laba qowl noqdeen kor baa loo qaadaya iyo hoos baa loo dhigaya marka waa saddex qowloo waa bisimku waa ka mid suuradda korna ha loo qaado bisimku waa ka mid hoosta loo dhigo iyo bisimku kama mid ahaa haddii laga tagana salaada uma burayso markaynu isdhilaahno nusuusta arrintaa ka warramaysa soo ururiya aad bay u fara badanayaan waxaan u malaynayaa ragga aada uga warramay waxaa ka mid a imaamu nawowi kitaabkiisa uu muhadabka ku sharxee la yidhaha sharxu sharxu lmuhadab ama majmuuca dee mujaladaad badan oo dhowr iyo laba waxaan leeyahay safxaad badan dhowr iyo labaatan safxadood ama beyj ayuu kaga warramayaa masaladaas oo aada uu faahfaahinaya riwaayaadka kala duwan ee ku soo arooray waxay culimada qaarkood doorteeno muxadisiintahay laa ba'sa in korna loo qaadi karo hoosna loo dhigi karo laakiin in la akriyaa unay fiicanta saasay u badan yihiin culimadu inuu ka mid yahay laakiin korna loo qaadi karo hoosna loo dhigi karo wax lagu dagaalamana aanay ahayn labadaa isu sheekh ahaa imaamu shaafici iyo axmed ibn xambal ila shaafici baa u sheekhaay ayaa midkoodna iyagoo isku waafaqsan inuu aayad ka mida yahay suurat lfaatixa ayaa waxa ay shaaficina uu doortay in kor loo dhigo markuu nusuusta qiimeeyey axmed ibn xambalna uu doortay in hoos loo dhigo laakiin aan laga tegin labadaba waay badin mayno waayo marka had iyo jeer masaa'ilka lasii badiyo khilaafkoodaba iyo adiladoodaba waa laga yaabaa qofku in uu ku yaro dabaqi karo maxsuulku waa intaa suuratu lfaatixa iyo salaadii ku akrinteeda muxuu noqonayaa xukumkeedu iyadana aan soo ururine aimadu saddex qowl bay leeyihin suuratu lfaatixa way isla waafaqsan yihin horta markuu qofku gaaru tukanayo ama imaamu yuhuudda tukinayo inuu akriyaa inay waajib tahay taasi waa mid halkaa iska dhig laakiin marka qofkii la tukinayo ee imaamu uu tukinayo faatixada ma inuu akhriyaabaa mise wuu ka tegi karaa iyadana waa saddex qowl qolole waa waajib ka wax tukinaya ka la tukinayada in suuratu faatixa uu akhriyaa waa waajib iyo qolole ha la kala qaado oo imaamku markuu salaadaha jahrigee kor loo qaadayo uu akrinayo faatixada ka ku daba tukanaya ma'muumka ah kumay waajibinayo u akriy laakiin salaada sirta ah ee dee imaamkii wuxuu akriyayaba aanu maqlaynin ha ku waajibto ha akriyo qowlkaasina waa ka labaadee soo raaca ka saddexaadna waa qowlka abu xaniife iyo rag la socda ay qabaano waxa weeye faatixadu qofku kor haddii la tukinayo waajibba kuma aha ha iska amusnaado salaadu ama kor ha loo qaadayo ama hoos ha loo dhigayo waynu soo ururinay markaa waa la akhriyayaa faatixadii mar walba iyo mee waxa uu akhriyi karaa kan la tukinayaa marka salaadu ay maxay tahay siriya tii hoos loo akhriyayo iyo maye marnaba qof la tukinaya ma akhriyay faatixada maxaa kasii horreeyay qowlka afraad ahaa kolka uu qofku dad tukanaya ama gaar isaga tukanaya waa waajib dee afartaa qowl wey mid waa la isku waafaqsanyo de isaga ma tirinayno oo waxa weeye qofku markauu dad tukinayo imaamiya ama keligii uu cidlo gaar u tukanayo dee inuu akhriyo faatixada cidi kuma murmin laakiin kan la tukinayo ayaa saddexdaa qowla ha akhriyo mee salaada hoos loo dhigayo ha akhriyo mee marnaba ayuu akhriyo iyadana nusuusteedu haddii la tafniido laga jawaabo oo kullu dalik way yar dheeraan kartaa laakiin qowlkaynu rajaxaynaa waxa weeye in la akhriyaa inay waajib tahay qowlkaasaynu qaadanaynaa oo ah qowlka daliilku uu badan yahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam si cad buu u sheegay qofku haddaanu faatixata alkitaab akhrin inaan salaadaasi u jirin laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab qofkaan suuradda akhrin salaadiisu ma jirto waa arrin adag weyn markay taasi taagan tahay waxa weeyaan in la doorto oo la qaato oo la rajaxo qowlkaa odhanaya qof kasta oo salaad tukanaya ama isagu ha tukanayo ama dad ha tukinayo ama ha la tukinayo ha akriya faatixadii qowlkaasaynu qaadan waaya iyadana markaynu soo ururino si aanay inoogu dheeraanin intaasaynu ku soo gaabin karaynaa nafta aynu ku rajaxnayna waa kaa dee runtii aynu xusnay ee saxiixa ah qolyaha kale laftigoodu dee nusuus way haystaane way jamciyeen nusuustaa culimadu way jamciyeen bismi illaahi araxmaani iraxiim carabkaynu yaro marin lahayn suuraddan suurat alfaatixa alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh rabi alcaalamiin caalamiintoo dhan rabbiga u ahaa alraxmaani araxiim ilaaha naxariistiisu ay badan tahay weeyaan adduunyada gaar iyo islaamba u naxariistay alraxiim wa kaana bilmu'miniina raxiima laakiin aakhira awliyadiisunbuu unaxariisto qura maaliki yowm iddiin maalinta qiyaamaha isagunbaa iska leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adaanu keligaa ku caabudaynaa adaanu keligaa gargaarkaa doonaynaa ihdina siraada almustaqiim jidhka toosan ilaahay oo nagu hag oo nagu jihee siraada aladiina ancamta calayhim kuwaad u barwaaqaysay jidkooda ilaahay una mari hayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday aan ahayn waladaalliina kuwii anbadayn aan ahayn marka sida ereygaa waxaa ku bilaabma shan suuradood suuradan suurat lancaam suuratu alkahf suuratu saba suuratu faatir ashaasoo kale waxay culimada ku tilmaamaan naxwaha iyo ka shaqeeya balaaqada inay tahay istiqraaqiya kullu lxamd haabitun lahu tacaala hallo wixii mahada ilaahay baa iskale xataa ta adiga lagu mahadiyo ilaaha ku abuurunba ku ammaanan alraxmaan araxiim nicmadiisa ma marin karayno waa almunacim bijalaa'il nicam waalmunacim bidaqaa'iq nicam nicmooyinka waaweynna wuu bixiyaa kuwa yararna wuu bixiyaa maaliki yowm iddiin qiyaamuhun buu leeyahay qiyaamaha isagaa leh oo iminka miyaanu dadka lahayn adduunyaduu leeyahay oo aakhiruu leeyahay oo qabriga marka lagu jiraa buu leeyahay oo wax walba isagaa leh wixii ka soo hadhoo dhan haddana qiyaamaha si gaara ayaa halkan ilaahay wuxuu soo wiri maalika yowm iddiin maalinkaasuu wax leeyahay latiifada ama arinta cajiibka ah ee ku jirtaa waxa weeyaan bay leeyihin culimadu maanta iyo maalintaa waa kala duwan yahay xagga lahaanshuhu maanta wa waxaa jira dad badan oo sheeganaya wax sheeganaya dawlad baa wax sheegato qabiilaa wax sheegato qof baa wax sheegto dee in in badan oo waxayagii waxayagii daartaydii gurigaygii reerkaygii waddankaygii wax badan oo noocaasoo la sheeganayaa maanta way badan yihin iyo baloorhkaygiina deedhe isagana ku dar dhulkaygii waxaasoo dhan baa badan laakiin maalintaa su-aal baa ilaah u soo dhigo wuxuu leeya liman ilmulku lyawm yaa maanta wax leh kullu dalik wax alla wixii wax sheeganaye faraha badnaay oo dham way aamuseen oo ilaahay baa isu jawaabo muxuu yidhi lilaahi alwaaxid alqahaar keli ilaahay umbaa maanta wax leh marka wax alla wixii shee sheegashadii majaasiga ahayd ee aan xaqiiqada ahayn ee ku meelgaarkahaydna way hadhay marka maalintaasi yaabka ay leedahay bay aayaddu muujinaysa suuradihii bilowga iyo suuradihii aayaddii ugu dambaysay qur-aanka kariimka sagaal habeen uu nabigu noolaa markii ay soo degtay suuratulbaqara akhirkeeda aad ka akhrii karaysa iyana qiyaamuun bay ka warramayaan waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin lataaifka iyo waxyaabaha faa'iidooyinka lagala baxayay ka mid tahay ilaahay adaanu ku caabudaynaa ilaahay ow adigaanu gargaar ku weydiisanaynaa intaas waa waxa kuu muuqda laakiin macnaha ay bixinaysa waxa weye keligaa cibaadada iyaduna waa keligaa gargaarka ciddaanu weydiisanaynaana waa keligaa cibaadayada cid kale loo duwi maayo gargaarka yagana cid kale loo duwi maayo inaanu gargaar isticaano weydiisano cid kale labaduba adaanu kuu dayni leanna iyaaka oo la horraysiiyey ayaa laga fahmay arrintaa taqdiim lmacmuul yufiid alxasr aw ilqasra bay yidhahdaan culamaa lbalaad ficilka shayga mulxaqaadkiisa ah xagga dambe mari lahaa oo la horu mariyaa arrinkoo la koobayaa buu muujinaya nacbudu iyaaka iyo nastaciinu iyaaka carabi ahaan way ku bannaantay laakiin dee qur-aanku siduu yun baa loo raacayaa macnaheedu markaa waxa weye keliga xasrigaasay faa'idaynaysa waa meesha ka soo baxay arrinta kale ka soo baxdayna waxa weeyaan hadawaa midkanna waa laynoo laqimaya arrimahan oo dhan inaynu sidaa ilaahay u barino sidaa aynu idhaahno si aynu ula xidhiidhno waxa aad ka arkaysaa labada ficilba in ay yihiin laba ficilood tusinaya maxay jamac jamac tusinaya oo dee aan qof keliya ahayn lama odhanin iyaaka acbud iyo iyaaka astaciin ee anagu adaanu ku caabudaynaa anagu adaanu gargaarku weydiisanayna arrintu wada jir bay muujinaya sidaa darteed baa ilaahay cibaadooyinka intoodii badnayd oo dhan maxaa laynooga dhigay hab jamac salaadii feedhaa la isku hayaa soomkii mar baa la wada bilaabaya mar baa la wada afuraya xajkii waatan lasoo wada faydfaytee dharka la isu egeysiiye la isu egeysiiye maxaanku dhacdaa qawlkii qawlkii iyo ficilkii iyo wixii o dhan way midaysan yihin marka dadku inay ilaahay u siman yihiin kooda madaxda ka maalqabeenka iyo ka aan waxbaba hayn ayaa nafku uu muujinaya waa taa la garba siman baa la doonaya inay dadku noqdaan oo iyagu aanay is-caabudine oo aanay dabadaysa sii haysanin fiila silsiladaysan oo aanay dabadaysaysan noqon iyagu ay ilaahay si toosa ula wada xidhiidhaan amaama allahi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين أبان نقوصي ماما ساسا لدونية دينت وحي لها يسود الجير رسوشنا أصادر أي بده إن تدكو أي كالحرودان إلهي ونطوما أي ولا نعودا إياك نعبد وإياك نستعين ساسي مركا موجinaysa adoomahoodan inay ilaahay u bada baahan yihiin oo gargaar ay weydiisanayaan waktinaba ilaahay kama maarmi karno ladiifada afraad ee ku jirtaa waxa weeyaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa la idhaahdaa ficilka had iyo jeer waxa uu keenaa alxuduud wاtajadud shaygoo isdaba taagan oo bilaabmayo bilaabmayo bilaabmayo bilaabmayo halka ismiguna uu ka keeno dawaan iyo hubuut taa macnaheedu waxa weye cibaadada iyadu ma dhammaanayso nacbudu adaanu ku caabudaynaa imika waktiga soo socda joogsi la-aan waa cibaado isdabahaysa lanno addoonkii baa iyadaba abuuran macnahana waxaa muujinaya aayadda ilaahay uu faray nebigiiyo ciddii raacaysaba ee uu yidhi wacbud rabbak xataa yaatiyaka alyaqiin inta yaqiintiiyo geeridu ay ku imanayso cibaadaha kala joojini salaad baad waday dikri baad waday waxaad wadaysaa xajkii kadaa saasun bay usocotaa un cibaadada nacbudu iyo nastaciin taasay muujina ihdina siraat almustaqiim ilaahay waxaynu weydiisanaynaa salaad walba mar kastaynu faatixada akhriyayno ilaahay inuu jidka toosan inagu hanuuniyo ihdinaa aana hanuuni waayo hanuunkii baan sidiisaba la heli karin iyadoo ilaahay kuwaafajiye mooyaane marka isagaynu marti iyo magan ugana hidaayadu waa hidaayatu tawfiiq wa hidaayatu dalaala bay culimadu uqaybiyeen hanuun qofka aad farta u fiiqdaad tidhaa waxaasaa lagu hanuunaa iyo mid qofka qalbigiisa lagu abuuro oo ilaahay uu ku jiheeyo hanuunka waana ka nabiga layidhi ma kari kartid innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa marka ta aynu ilaahay weydiisanaynaa waa hidaayada ah qalbigeena inuu jiheeyo waayo nebigu wuxuu ku ducaysanaya calayhi salaatu wasalaam yaa muqaliba alquluub sabit qalbii calaa diini ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga diintaada ku sug markii la yidhi arin ducadaas oo adiguna miyaad warwartay qalbigii ayaa wuxuu hi alquluubu bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu laba farood bay udhaxaysaa ilaahay uu leeyahay siduu doona u rogaa man shaaa ahbata waman shaaa zaaqa qofku doonana xaqu ku suga ku doonana wuu dawaa wakti walba waxaynu leenahay ihdina ihdina ihdina ilaahay una hanuuni dee hidaayadaa tusintee farfiiqa ah ee qofkii loo ishaaraya wixii wanaagsanna nebigaa lahaa kaalintaas oo dee waa ka dadkana kula hadlaya laa yahdi allahu bika rajulan waaxida khayru laka min xumri nacam wainaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim ihdina ihdina baynu leenahay asiraat markiisa hore af carabiga waxaa la yidhaha jidka xaaran ee toosan ee ujeeddada iyo maqsuudka si dhib yar kuu geeya kaasuuba ahaaba asiraatki markiisa hore kiibaa waxaa lagu sii daray almustaqiim waa islaamnimada baa layidhi waa qur'aanka baa layidhi waa diinta kullu daalika xaggay kala tegaya intoo dhamiba way isku wada mid un iimaankii iyo islaamnimadii iyo qur-aankii iyo dikrigii iyo waxaan leeyahay intoo dhamiba waa isku wada mid jidkaa toosan ee islaamnimada ah ayaa la marayaa qur-aanku qofka qaa'idka u yahay asiraat almustaqiim ayaynu ilaahay marti uga nahay leannahu maanta waad arkaysaa oo dadku wadadii cadayd cagta saarmayay bay leeyihin taasi shuuciyadii oo qura kumay gaar ahayn moogta wadadii cadayd cagta saarnayay ku heesayaan iyagoo qura kumay gaar ahayne kuwa dimuqraadiyad iyo ra-asamaaliyaduna waxay leeyihiin annagaa wadadii cadayd hayne eh nagu soo raaca qolo waliba dacad bay sheeganaysa laakiin inay wadiiqo noqotay xagga hore ka soo oodmaysa ama dadka ku shalwinaysa bohol taas waa macruuf waa la ogaaday haddaba cid waliba maadaamay sheegatay inay waddo cad hayso ilaahay baa waddada cad tilmaamay cidda haysa iyo cidda aan haynin iyo ciddaynu waddadooda ilaahay weydiisanayn iyo kuwaynu ilaahay waddadooda ka magan galayn siraada aladiina ancamta calayhim ilaahayow kuwa aada u nicmaysay jidkooda weeye ka aanu ku weydiisanayno inaadna maraysaa kuwa loo nicmeeyeyna aayadee fasirtay aayadda halkee ku sugan suuratu suurat nisa waman yudci illaha warasuul faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa cidda ilaahay iyo rasuulkiisa aqbalaysa adeecaysa kuwaas waxa ay wehelinayaan cidduu ilaahay u nicmeeyo intaas maxaa ka wanaagsan ambiyadii sidiiqiintii raggii caanka ku ahaa runta wax walba inay ka run sheegaan iyo saalixiintii waa wanaagsanayn mar walba salaada dhexdeeda ugu ducaynayn wa calaa cibaadillahi asaalixiin washuhadaa iyo dadkii naftoodii iyo maalkoodaba ilaahay ka iibiyey u quulay waxasuna walaaika rafiiqa kuwaasuu nebiguba ilaahay weydiisanaya inuu ku daro markuu sii dhimanayay maca arafiiqi alaclaa kuwa haddaba iyagu aan waddo cad haynin aynu ilaahay naga duuleenahay waa kayr lmaqduubi calayhim waladaaliina kuwa loo nicmeeye waxa weeye kuwii loo cadhooday ma ah kuwa halaabayna ma ah kuwii loo cadhooday yahuudda lagu fasiray kuwa loo cadhoodayna waa nasaarada oo qolana sideedaba diintii iyo cilmigii la siiyey iyagoo garanaya ayay iska weydaarteen oo waa kuwa loo cadhooday kuwan kalena waxaan diinba ahayn bay diin ka dhigeen oo bidca iyo khuraafaat ayay iyaguna ku dhegeen markaasay qaniineen warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila ibtiqaa ridwaan illah famaa racawha xaqa ricaayatiha saase arrinkoodii uu ku dambeeyo diin la-aan ayay door moodeen kuwana diinta laftigeedii ayay xagga dambe ka tuureen mathalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali lximaari yaxmilu asfaara muuqaalkoodu waa labadaa qolo wadda cad ma hayaana ilaahu naga duwayn laana waa labadaa maanta durbaanka garaacaye dadkii isku dayaya inay xoog ku addoonsadaan oo warbaahin ay ku addoonsadaan oo lacag ay ku addoonsadaan oo awoodihii ilaahay ay sheegtaan maanta kuwa adduunyada dee aynu arkayno ee mid waliba markay xaggiisa soo xaggiisa lasoo eego uu leeyahay waayahay markaa suuraddan dee kolka la dhammeeyo waxaa sunno ahoo wanaagsan in la yidhaahdo aamiin ama salaada ku jiro qofka ama salaadaba dabadda ha ka ahaadee saasaa wanaagsan leanna dee ducaa ka dhacday meesha cajab badan oo ilaahay uu tilmaamay dadka aimada qaarkood waxay leeyihin macnaha laga fahmi karaa waxa weeye quuluu alxamdu lilah sidaa dhah oo sidaa dhah oo sidaa dhah mar hadduu ilaahay inoo laqimay intan waa la aqbalayaae waa sidii lagu aqbali jiree maxaa haboon inaynu idhaahno aamiin markaa sida saxeixeynka ku soo aroortay ereyga lagu dhawaaqayaana waa qaybta hore inay madulbedel tahay amanuu oo kale kaa hore waa la gaabinaya amin kaa dambe la dheeraynaya laakiin sideennan iyadu ma aha habkii lagu dhawaaqayo amin amin baynu idhahnaa inagu jibadun baynu malaha aada ugula dhawaaqnay iyo ku xejiye laakiin miimka la shidi maayo xataa haddii la jiidana riwaayatu warash min alquraa'i asabca ayaa jirta oo iyadu medka hore dheeraynaysa sida macruufka ah madulbedelka uu dheereeya warash yaa ayuha aladiina aamanuu lixar kuu jiidaa marka haddii xataa riwaayada loo raaco laftigeeda oo la idhaahdo madulbedel la dheereeye weeye aamiintu waxa ay noqon kartaa dee inaan markaa miimka la shidin haddii miimka la shido lana dheereeyo macnuhu noqon maayo istajib iminka macnaheedu waa istajib ilaahay u aqbal aamiin ilaahay u aqbal wey istajib lana ilaahu naga aqbal ibarya baa tidhi kolka laakiin la dheereeyo macnuhu wuu ka baxayaa oo si kaluu noqonaya walaa aamina albayt alxaraam suurat lmaa-ida bilowgeeda walaa aamina albayt alxaraam kuwa usoo qasdiyaya kacbada marka qasad buu noqonaya ee istajib ma noqonayo marka haddii la dheeraynayo xagga dambaa laga tiidayaa oo la ogolaya midka caaridu lisukun in la dheereeyo aamiin ilaa afar shan luqaad jira sida ibnu hishaam uu shuduuru dahabka kaga waramayo oo qasri iyo ay ka mid yihiin eemaal iyo laakiin inta aynu fahmi karayna eed markaa uunbaa inaha noqonaya aamiin iyo aamiin iyo cumuuman sida loogu dhawaaqayaana waa sidaas weeyaan xadiidka saxiixa ah wuxuu tilmaamayaa rasuulku uu ka war laga soo warinaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi marka uu addoonku akhriyo suuraddan ilaahay baa la hadlaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi ddiin saddexda aayado markuu qofku akhriyo mar wuxuu leeyahay xamadanii cabdi majadanii cabdi asnaa calaya cabdi markaad mid akridaba ilaahay baa kuu jawaabay addoonkaygii way ammaanay addoonkaygii way maamuusay addoonkaygii wuu igu xamdiyey saasaa ilaahay uu ku leeyahy markaad akrido iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaa ilaahay uu ku leeyahy intani aniga iyo addoonkay noo qaybsan tahayoo adaanu ku caabudaynaa ka guddoomay adaanu kaalmo ku weydiisanaynaa diyaar baanu laahay wixii uu iga doonaya addoonka walicabdii maa saal intan dambe kolkaad akrida ihdina siraat almustaqiim aad dhammaynaysa ilaa dhammaadkana intaa addoonkunbaa iskale addoonkaygu wuxuu weydiistayna siiya ayaa ilaahay uu ku leeyay markaa ilaahay boqorka ahaa ayaa kuu jawaabaya kolkaa aada akhriyayso miyay habboon tahay haddaba iyadoo ilaahay aa wada hadlaysaan oo xidhiirkaa cajiibka ahi uu idiin socdo in qofku uu iska baxsanaado oo kaybuuba uu ku jiro oo uu suuqa maskaxdiisa iyo fikirkiisa jiro ama bakhaarkiisa ama gurigiisa ama arrimo kale uu ka fikirayo salaada inuu ku dhex fikiraa dee ma habboona kol haddaad ilaahay la faqayso cid mas-uulaba haddaad hor fadhida aada karaahiyeysataa inaad meelaha kala egeegto ilaahay boqorka ha maxaad umalayn tabaaraka watacaala xidhiirkaagu waa inuu noqdaa mid cajiibo aada soo xaadirinayso dhegaysigaaga waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu haddii lagu akriyana dhegayso am haddii adigu aada akriyaysana dee ismaqal waxaa dad ugu dhib badan qof aan ismaqlayn marka la eedaynayo qof waxaa la yidhaha taasi isma maqlayaba wuxuunbuu sheegaya uu daldalmaya ismana maqlabaa la yidhahda marka sidaasaa suuraddu dee umulqur'aan ay ku noqotay ama umulkitaab oo fadligeedu uu faraa badan yahay oo macaanidaa badan ay u xambaarsan tahay oo quluubta ay u daweynaysaayo cibaadadii ay markaa ugu tahay lafdhabar oo uu nabiguna calayhi salaatu wasalaam xusayey qofka lagu akriyana in ay u noqonayso ilaahay ku dawaynayo oo asxaabigii markii uu niman asaa asxaabta koox ka mid oo socdaal ku jiray ayaa mid xanuunsanayay ku akhriyeen waa kuwii xoola ka soo qaatay ilaa soddonaar ayaa la tilmaamaa nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay weydiiyeenna waxay usoo kaxaynayeen waxay isku qabteen ma xalaal ma misoo xaraam markay nebiga weydiiyeenna dee waa kii saxaabigii lahaa maxaa ku ogeysiiyey inay tahay dawo waa dawe suuraddani qaybta igu daro oo qaybsada guud saasuu nebigu ui alayhi salaatu wasalaa marka ku akrinta lagu akriyo suuraddanna ee qofkii si mubaashirahoo toosa loogu akriyo iyaduna dawadaasaa ay leedahay oo kusoo arooray xadiidkaas saxiixa ah ee nebiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam iyada iyo qur-aan kaleba waxa wanaagsan in dadku ay isku akriyaan oo siduu nebiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha isku soo ururiyo ayuu intuu ku akriyu dabeedna jidhkiisa marin jiray marka suuradda dee haddii la isihaahdo kelimo kelimo isu dultaago macaanida faraha badan ay xambaarsan tahay iyo labaaifkeeda wax badan sheega waktigu dheeraanaya laakiin markaynu soo ururino inahaasaa aynu si deg dega u dhaafi karaynaa marka waa suuraddii qur-aanka kariimka ay ku bilaabmayey inaha fiqi ahaan ay culimadu ka waramaanna waxaa ka mid ahaa xukumkeeda salaada dhexdeeda lagu akriyay iyo bisinka waxa aynu kusii xigsiin lahayn kelmadda kale ee raacaysa ama muxaadarada ku xigta ee aayaadka axkaamta uu sheekani kaga warramay oo ah aayadda boqol iyo toban waa suurat lbaqara suuradda tan ku xigta ilan tani boqol iyo toban ma lahay suuradda boqol iyo aayadda boqol iyo toban ee markaa suurad suurat lbaqara ku jirta ayaa uu muxaadarada labaad siku ka dhigay mowqifu shariica min asixr cinwaankeeduna yahay shaleecadda dalalka ay iska taagtay bahalka sixirka la ydhaah marka had iyo jeer aayadaha qur'aanka aada eegaysa raqamkoodana waa boqol iyo hal boqol iyo toban cafan boqol iyo toban baan idin boqol iyo hal marka numberka aayadda la sheegayana waa ka dambe had iyo jeer numberka dambe laakiin ka hore maaha mulaxadadaasi waa muhiim way isku wada xidhiisantahy walamaa jaaahum rasuulu min cindi illaah alla waxau uhi walamaa jaaahum markii uu yimi rasuulu min cindi illaah rasuul ilaahay agtiisa ka yimi musaddiqun limaa macahum oo u rumaynaya wixii macooda ahaa ee kitaabka haysteen rasuul aan diidaynina waafaqsan nabada fariiqun kooxi waxay tuureen oo min aladiina uutuu kitaaba kuwii kitaabka la siiye ahay kitaab allah ilaahay kitaabkiisii bay tuureen waraaa duhuurihim dhabarkooday ka tuureen kaannahum laa yaclamuun waxaa la moodaa in aanay garanayninba kitaabka yuhuuddu markii uu nebigu u yimi iyadoo nebigu waafaqsan yahay kitaabkaa lagu soo dejiyey intiisii dabcan saxda ahay mar alle markuu nebigu yimibay waashino kitaabkii bay tuureen xagga dambey ka tuureen talow maxay ku bedesheen baad isweydiinaysa diintii diinla-aan bay ku bedesheenoo watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiin shayaaiintu wixii ay raacaysay ama shayaaiintu ay akhriyaysay labadaba lagu macneeyey calaa mulki sulaymaana waktigii nebi sulaymaan oo madaxtinimada hayay shayaaiintu sixirkii ay raaci jireen ama ay akhrihi jireen bay kuwanina raaceen wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaakina ashayaaiina kafaruu shayaaiintaa gaaloobay yucallimuuna annaasa sixr sixirkay dadka barayay iyo wamaa unzila cala almalakayni labada malag wixii lagu soo dejiyey labadaa malag oo bibaabila meesha baabila laydhaa ciraaq ku taala ayaa lagu soo dejiyey labada malag labadaa malag oo haaruuta waa maaruuta magacyadooda la odhan jiray haaruut iyo maaruut wamaa yucallimaani min axad qofnaba waxba may baraynin labadaa malag sixirka may barayn xataa yaquulaa jeer ay yidhaahdaan innamaa naxnu fitnatun war annagu waxaanu nahay imtixaan waa shay dadka lagu jirabayo baridan aan dadka sixirka barayna maaha si ay ugu shaqaystaane waa si ay uga digtoonaadaan marka fitnaanu nahay falaa takfur ha gaaloobin oo sixirkan ha ku camal falin bay dadka digniintaasi u raacinayeen barida fayatacallamuuna minhumaa waxay dadku ka baranayeen labadaa malag maa yufariquuna bihi waxay ku kala kaxayn karaan bayna almari wa zawji ninka iyo afadiisa waxa ay ku kala kaxayn karaan oo sixir ah macnaa hadday isticmaalaan wamaa hum may ahaanin dadku bidaariina bihi kuwa ku dhibaya min axadin cidnaba sixirlayaashu cidnaba kuma dhibi karaan ilaa biidni illaah alla oo qadara uun mooyaane sixirku waa sabab sababina waxay wax geysataa markuu alla qadaro wayatacallamuuna waxay ka baranayeen maa yaduruhum wax dhibaataynaya dadka sixirku waxunbuu dhibaa walaa yanfacuhum aan waxba ku taraynin walaqad calimuu waxay xaqiiqanimo u ogaadeen dadkaa baranayay sixirka laman ishtaraahu qofka bedel qaata ee iibsada sixirka halkuu diin ka qaadan lahaa sixir ka qaata maa lahu fi laakhira aakhira in aanu lahayn min khalaaqin wax nasiiba min nasiibin aakhira inaan dheefi kaga horeyn qofka diin khuraafaad iyo sixir ku doorsada taasay garteen walabi'sa waxa xumaaday buu ilahay yidhi maa sharow bihi waxay u iibsadeen ee ay u bedel qaateen anfusahum nafahooda intay diin iyo kitaabkii lagu soo dejiyey ka tageen bay sixir qaadatay yahuudi low kaanuu yaclamuuna hadday aqoon leeyihiin aqoon ma laha eh walow annahum iyagu haddii aamanuu ilaahay ay rumayn lahaayeen waataqow ay ka cabsan lahaayeen lamafuubatun abaalmarin min cindi illaahi rabbi agtiisa ka ahaatay baa khayrun wanaagsan abaalmarintaasi heli lahaayeen low kaanuu yaclamuuna hadday aqoon leeyihiin marnaba aqoon kuwani ma lahay madmuumka guuda aayaadku ay xambaarsan yihiin waxa weeyaan nimankii yuhuudeed eebabalta aan idhaahne sababta ay ku soo degeen aayaadka waxa ay ahayd yuhuuddaa waxay maqleen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo nebi sulaymaan uu ka waramayo oo qur-aanka meelo badan buu nebi sulaymaan dee magaciisa ku soo noqnoqdaa ama qisadiisu kolkaasaa waxay idhahdeen alaa tacjabuuna limuxamed yazcumu ana bna daawuud kaana nabiya wallaahi maa kaana ilaa saaxiran fanazalat haadihi alaaya maxamed dhaliilihiisa waxaa ka mid a ina daawuudkii sulaymaan ee sixirlahaee dadka sixirka ku qabsada ee ku xuurteeyey ayaabuu nebi ku sheegay nebiyadii sulaymaan baabuu ku daray halkaasay wax mariyeen oo saasay yidhaahdeen aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey marka waxa labaad oo aayaadka aynu ka faa'iidayna dadku had iyo jeer inay wax aaminaan weliba mustaqbalka ku saabsan waa arrin ay isaga heelan yihiin ama wax iskaga abuuran weeye qofka bani aadamka ahi haybka iyo waxa maqan inuu wax ka aamino uu dareemayana inuu wax ka ogaado marka arintaa ama wuxuu ka qaadanayaa kitaabka hadduu kitaabka diido inuu ka qaatana wuxuu ka qaadanayaa uun sixirlayaasha iyo shayaadiinta oo had iyo jeer waxyaabaha tanabu-aadka laydhaa wax soo socdo oo qofku uu wax ka ogaado ama wax laga faalleeyo dee in badan baa qur-aanku uu inooga warramay waxyaabaha iyo inuu wax ka cadcadeeyo hadduu markaa diinta ka qaadan waayo qofku dhan kalu ka qaadanaya waa arrin uu tabayo wey oo uu dareemayo inuu wax ka ogaado marka nimankii yahuudda ahaa kitaabkoodii towraad intay halkaa iska dhigeen bay sixirkan bedel qaatay midka markaa laga faa'iidaya ayaa saddexdan aayadood oo wada socda waxa weeye ima alkitaab wa ima ashacwadatu waalkhuraafaat ama kitaabka dadku ay raacayaan ama waxaa kasoo horjeeda sixirka iyo khuraafaadka ah labadu meel ma wada galaan oo waa laba isbuufinaya oo isu bid ah oo iska hor imanaya taasina waa taas waxaa kaloo aynu ka fahmaynaa taqwada iyo iimaanku dadku hadday diinta taqwada iimaanka aqoonta afartaa hadday waayaan waxay agab iyo badeecada iibsadaan ka dhiganayaan sixirka iyo khuraafaadka marka u horeysa kitaab baa ilaahay uu soo tilmaamay kow marka labaad wuxuu ihi aamanu marka saddexaad waxau ihi wattaqow marka afraad labada aayadoodba maxaa u dambeeyay low kaanuu yaclamuuna low kaanuu yaclamuuna waxa ku dhacday kitaab la-aan waxa ku dhacday iimaan la-aan waxa ku dhacday alla kacabsi la-aan waxa ku dhacday aqoon la-aan intaasi halkoodii sixirkaasaa buuxiyey taasi waa madmuunka guud ee laga faa'iidaya aayaadka ta kale ma qisadan ay aayaad aayaddan boqol iyo laba ishaarayso markaynu usoo noqonno waxaa jira qisooyin iska yaro khuraafaad ahoo liito israiil reer banu israiil ay soo dhexgeliyaan had iyo jeer taariikh laakiin qisaday muxaqiqiintu u badan yihiin waxa weeye waktigii nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa batay sixirka sixirkaa batay iyo khuraafaadka markaasaa dadku kala garan waayan sixirka iyo mucjisaadka ilaahay baa doonay dadka inuu bayaamiyo waxa sixirka la idhaahdo leanna xumaanta qofku markuu yaqaano wuxuu ogaanayaa inay xumaantii tahay dabeetana wuu ka baydhayaa wanaaguu tegaya laakiin haddaanu aqoon u lahayn qofku sharka iyo xumaanta waxaa laga yaabaa inuu iska qaniinu iska qaato marka xikmadda loogu sheegayo xikmadda keentay in labadan malag la soo dejiyo waxay hayd ilaahay baa doonay inuu dadka baro sixirka looga digo malaa'igtanna wuu soo diray labadan malag haarugta iyo macruugta la yidhaahdo meesha baabil la yidhaahday kusoo degeen dabeedna dadka waxay barayeen sixirka mar walba ay baraanba waxay lahayn waxaasi waa sharkii waa sixirkii ka digtoonow sidaa aayadaba aada ku hayso waxay leeyiin innamaa naxnu fitnatun falaa takfur war annagu imtixaan baanu naha gaaloobin sixirka ha ku camal fale saasay lahaayeen mar walba digniintaasay u raacinayeen dadkii dabeetana way kala baxeen kolkay sixirkii ogaadeenoo qaybina sixirkii way iska camalfasho way iska qaateen oo dadkii ambaday qaybina dee waxay rumaysteen mucjisaadkii rususha loo soo dhiibayay oo sixirkii way ka hadheen dadku labadaasay u qaybsameen sirka ugu dhawaa daahirka aayaddana waafaqsani waa saas weeye labadan malag way jiraan waa sidaan askuba uu sheegay waa laba malag meesha lagu soo dejiyey magaceeda kaasaa la yidhaahdaa waxay dadka u barayeen digniin wey xudayfa saxaabigaa la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy dadku nebiga waxay su-aali jireen calayhi salaatu wasalaam maxay wixii khayra aniguna wuxuunaan weydiin jiray un balaayooyinka maaha inaan balaada jecelaha laakiin makhaafata an yudrikanii sharku inuu igu dhacaabaan ka cabsanayo bal fitnadaa ka warran bal balaadaa ka warran bal waktigaa ka warran waxaasaan weydiinayay in balaadaasi ay gu dhacdaan ka cabsanayo aada iska ilaalisid baan lahaa marka balaadan waxa dadka loo barayaha iska ilaaliye cumar binu khaaabba isaguna waxau lahaa laa yacrifu lislaama man laa yacrifu jaahiliya islaamka wanaagiisa waxa garanaya qofka diin la-aanta iyo jaahiliyada yaqaana qofka jaahiliyada iyo xumaanteeda aqoonta u leh wuxuu garanayaa macaanka islaamka marka taasina waa markaa weeyaan marka sixirka iyo diintu waxa ay ka tidhi ayaa halkaa aayaadku aynu ka aragnay oo ay ka warrameen bal intaynaan markaa axkaamta ugelin ladaaifka haddaynu soo qaadanno ayaddu waxa ay koobsatay bash nimanka yuhuudda la idhaahdo in xaalkoodu uu yahay ama shaqadoodu alkhubtu wa fasaadu niya dad iyo dalba inay fasahaadiyaan taasaa caadawa awood bay ku fasahaadinayaan aqoon wixii ay helaanna dadka way ku fasahaadinayaan oo dee waa kuu nabigaba sirxay calayhi salaatu wasalaam sixirka laftiisa waa adeegsadeen markay hubkii waxba kaga guri waayeen asxaabtii meel ay uga maraan waayeen ayay sixirka laftiisa nin shaqaalo u shaqaynaya bay yidhahdeen waxa iyo waxa iyo waxaa nooga soo qaad dabeetana wixii bay isku dhalaaliyeen oo waa kuwii sixray nebiga inkastoonu saamayn badan ku yeelan ilaahay baa waxau uhi kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah wayascawna fi lardi fasaadan wallahu laa yuxibu lmufsidiin mar kastaba dab bay soo shidayaan kolkaasuu ilahay baktiinaya dan iyo dadba way fasaadinayaan waa adiga arkaya adduunyada maanta meel walba isku dhalaasho kuwa quwadahan waaweyn hubka meel walba la tegay iyagaa xambaarsan oo kolba meel dhigaya ladiifada labaad ee aynu ka faa'iidaysanay waxa way waciid baa ku jira halkan fa ina allaha caduwun lilkaafiriin wamaa yakfuru biha ila alfaasiquun waxa saddexaad oo kolkaad aayaadka dib u eegta aad arkaysa nabada fariiqun min aladiina uutuu kitaaba kitaaba allahi wara'a duhuurihim reer banu israa'iil kitaabkii bay dhabarka ka tuureen baa le qayyo ka midaba kitaabkii dhabarka ka tuuray marka taariikhda loo noqdo ee la eego kitaabkii towraad ha bedbedeleen laakiin lama sheegin iyagoo intay qaadeen tuurtuuray ee waxaa la sheegay iyagoo qurxiyey oo jaldigiisa iyo ka dhigay wixii kitaabka ku xidhxidhnaa dahab iyo wax dhalaalayo oo aad baabay u qurxiyeenba oo waxay isku dayeen inay wanaajiyaan meel fiican dhigaan u sameeyaan kabadha iyo dhul qurux badan haddana ilahay wuxuu leeyay dhabarkay ka tuureen arrintani waxa weeye macnawiyan macno ahaan bay kitaabkii u tuureen muuqaal ahaan way iska haysteen waa kuwan dhaldhalaaliyey laakiin macnawiyan bay u tuureen taa waxaa laga faa'iidaysan karaa kitaabka qur-aanka haddaynu maamuusayn oo aynu dhunkanayno oo aynu kabarka dhigayno oo aynu aada u ilaalinayno laakiin camalfalba aanu jirinba oon dowladina ku camalfalayn sharkadina ku camalfalayn qabiilana ku camalfalayn waa nabaduhu waraaa duhuurihim annaga waata arrinta laga faaidaya wey leanna iyagoo kitaabkii haysto oo nebiga iyo asxaabta ugu faanayay oo lahaa kiinu hadduu kan yahay kaayaguna dee waa kan quruxda badana buurana sidaan aanu u qornay dhagta ah iyagoo sidaale baa layi nabaduhu waraaa duhuurihim xagga dambey ka tuureen marka tuuriddu maaha in gacan la qaado saa loo tuuro laakiin waa tuuridda macnawiga tamasku tilmaamaya waata iyo siday u ilaabeenoo wax la tuuray ka dhigan waxa kaloo aad arkaysaa markaad aayaadka isdul taagto shayaaiin iyo sixir baa ilaahay uu soo wada qaaday goobtan shayaaiin iyo sixir waa laba arrimood oon kala dhammaanayn ogo oo sixirlu shaydaan buu adeegsanaya sixirle la yidhiya iyo salalowga iyo ka wax qataaraya waxaan agabkan uu isticmaalayo waa arin xidhiidhinaya isaga iyo shaydaanka adeegsigiisa marka uu falkan isticmaalayo waa arinta ku adeegsanaya shayaaiinta marka labadana islaasimaya oo aan kala dhammaanayn hadduu qofku maalan waxma diidaynayo ama uu kii kale maxaa la odhan jiray isagana tuuga raad qaadayo ama uu qofkii seexayuu farayo mar walba waa adeegsi shaydaan awoodu isagu leeyahy ma aha waad arkaysa alaabtan yaryaru isticmaalayaana ma aha awooduu leeyahay laakiin waxa weye shaydaan adeegsi sidaa nasku uu shayaaiinta iyo sixirka isu raaciya aayadda ilaahay ugu wada qisay waxaad arkaysaa oo kale oo qur-aanku uu cabiray wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu muu nasku odhanin wamaa saxara sulaymaan walaakina shayaaiina saxaruu sixir ma sheegin ilaahay kufri buu sheegay waxaa halkaana laga fahmayaa sixirkood xalaashatood isticmaashaa inay tahay maxay alkufr inaad ku gaaloobayso sida axkaamtaba aynu ku qaadan doono waaya waxa ay taasi tilmaamaysaa sixirka foolxumadiisa ayuunbay tilmaamaysa iyo wax lagu fitnoobaya inuu yahay inamaa naxnu fitnatun falaa takfur sixirka mararka qaarkood waxaaba loo isticmaali karaa waxyaabo qofka kala wareejiya sida fasaaxad oo kale oo laba nin baa nebiga agtiisa khudbad ka akriyayoo kolkaasuu nebigu la yaabo wuxuu ihi inna min albayaani la sixran waxaa ka mid a fasaaxadda qaarkeed sixir oo macnaha sixirku waa wax qalbiga lagu soo jiito fasaxad iyo ka dhaabicinta qaarkeedna iyo qofkoo cabiraadiis wanaagsanaataana waa sixir wanaagsan weeye taas oo qofkii dee la saameynayo qalbigiisa waxaa kaloo isaguna la isweydiin karaa labadan malag haddii ay yihiin dee malaaig ilaahay oo wanaagsan siday dadka sixirkii xaraamta ahaa ee qofka aaminaana uu ku gaaloobayay dadka u barayeen jawaabta hore aynuu qabinay oo waxay ahayd dee inamaa naxnu fitnatun شاعر وحول عرفت شر لا لشر لكن للتواقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه ومن لا يعرف الناس لا يعرف الشر من الناس يقع فيه شرك وحن برتا إن أنا استجيل على يبو زين حذيفة وقول كيس سقالا لكن وما برت إن أنا استعماره شرك قف كان قرأنا إنه كل عبالة جيابا والله طائف كتير ويا لقلب حكره آيات لقى قابن كره axkaamta markaa fiqi ahaan iyo sixirka iyo xukumkiisa iyo qofka saaxirka adeegsanaya xukumkiisa bal dariska dambe aynu dhigan insha allahu tacaala wallahu aclam